mas-uuliyiinta wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qaabilay wafdi ka socda ururka duulista caalamiga ah oo ay qiimeyn ku sameynayaan badqabka garoonka aadan cadde iyo shaqada hay-adaha duulista rayidka soomaaliyeed wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka duulista hawada xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdikariin cadow xaydar ayaa ka waramay booqashada wafdigani ka socda dalka kenya
baryahanba nala joogay oo maanta uu soo dhammaaday assessmentigii eco oo maaragtay assess garaynayay soomaaliya inay audited ay marto internationala ee laboorkeeda iyo aviationka soomaaliyaba wax fiican iyo meel fiican ayuu kusoo dhammaaday teamka civil aviationka ee soomaaliya oo hogaaminaya d g-gu yaa ayakii waa maaragtay analyse badan ay isla sameeyeen assessment badan ay isla sameeyeen qodobadii ugu muhiimsanaa way nagala hadleen oo wanaagsanaa qodobo aad iyo aad u wanaagsanay maaragtay noo soo bandhigeen insha allah dalkuna marra wuxuu u gudbayaa haddii laa yidhaahdo civil aviationka soomaaliya inuu auditor maro insha allah elborkeenan uu noqdo elbor international oo standardka adduunyada ugu sarreeya ka mid a uu noqdo sidoo kale sidaad ogtihiin ayakana waxaa noo jooga marti noo ah baryahan southern and east african keo oo ayakuna maaragtay qaabilsan kana mid nahay east africa marka sidaas daraaddeed ayakuna insha allah beryaha soo socda ay nala joogi doonaan ayakuna assessmenti ayay sameyn doonaan ay ku fiirinayaan laboorka soomaaliya sida uu yahay iyo maaragtay operationkiisa siduu yahay insha allah waxaan rajeynaynaa wax wanaagsan asagana kasoo bixi doona sida kii maanta oo kale wasaaradda gaadiidka duulista hawada soomaaliya ayaa wado dadaalo lagu xoojinayo garoonka aadan cadde in uu noqdo mid dunida la jaanqaada